أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin duulaadka magaalada kismaayo ururka midowda yurub ayaa ku dhawaaqay inuusan wadi karin maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan isagoona quus ka muujiya howlgalka cusuba howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga ah ee hiiraan
نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa
fiidiyowgan kooban oo ka mid ah aflaamta jihaadiga ah ee ay baahisa kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar barakaysan oo ciidamada towxiidka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose weerarka ayaa ku bilaabanaya rasaasta mujaahidiinta oo si toosa ugu hoobanaysa goobtii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona inta weerarka uu socda mujaahidiintu ay madaxa ka tooganayaan qaar ka mid a maleeshiyaadkii murtadiinta ee goobtaasi ku sugnaa سيوف الله هبوا من سبعة الإنبياء سننتهي غدا سنوى دفوهم انتهى يا سيوف الله هبوا من سبعة الإنبياء للباغي غدا سنوى دفوهم أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفاء كنتم للشعب داء sidoo kale qeybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii ciidamada mujaahidiinta ay goobtaasi ka heleen kuwaasoo u badnaa qoryaha noocyadooda kala duwan iyo agabyo ciidan للفناء يا سيوف الله هبوا من سبات الإضياء لقنوا الباغين درسا واخذفوهم للفناء أشبعوا الأتباع ضربا
waa qayb ka mid a aflaamta jihaadiga ay baahisa kataa'ib al ikhbaariya iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey kataa'ib al ikhbaariya ay baahinaysay filimaan kooban oo ku aadan jabka maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro lagu qaaday qaar ka mid a goobaha cadowga ay kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka شردوهم في العراء وارفعوا رايات دين
ururka midowda yurub ayaa ku dhawaaqay inuusan sii wadi karin maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan isagoona quus ka muujiya howlgalka cusuba warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabduqaadir maxamed arbaani kufriga caalamiga ah ee duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday dalka soomaaliya ayaa wajahaya marxalad aad u adag oo dhan weliba ah kadib siddeed iyo toban sannadood oo ay dalkan ka hurinayeen dagaal ka dhan ah islaamka iyo ehelkiisa ururka midowda gaalada yurub oo ku dhowaad labaatan sano keligii ku ahaa gardaadinta iyo maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa hadda sacabada kor oga taagay taageeridda iyo sii wadidda dhaqaalaha ku baxaya kufaarta afrikaanta sababa la xiriira jeebkooda oo maran ama sii faaruqaya iyo iyadoo aan lahayn wax natiijo ah oo lagu qanci karo oo ciidamada kufaarta calooshood u shaqaystayaasha ah ay ka keeneen dagaalkooda ka dhanka ah diinta islaamka joseph borrel oo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururka midowda yurub oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka dardaar wariyey mustaqbalka ciidamada afrikaanta ee ku sugan soomaaliya wuxuu sheegay in ilaa iyo hadda aan aragti midaysan laga haysan sida uu noqon doono howlgalka cusub waxay ugu yeereen awsom iyo dowladaha kale ee qaybta ka qaadanaya wuxuu carabaabay in midowda yurub iyo xulufadooda aysan haynin dhaqaalihii lagu sii wadi lahaa duulaanka afrikaanta ee dalka soomaaliya isaga oo ka jawaabayay su-aal laga weydiiyey khilaafka siyaasadeed ee ka taagan geeska afrika iyo halka uu marayo dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in aysan iyagu u muuqan guul weyn oo ciidamada afrikaanta ah ay ka keeneen soomaaliya islamarkaana ay muddo dheer keli ku ahaayeen bixinta mushaaraadka ku baxa ciidamada kufaarta afrikaanta midowda gaalada yurub ayaa hadda u muuqda mid ku daalay oo ku khasaaray islamarkaana kala kulmay fuuqbax maaliyadeed dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka ee laga wada soomaaliya ayaa waxa uu dhanka kale ku baaqayaa in culayska lala qaybsado wuxuuna u soo jeediyey waxa loogu yeero qaramada midoobay iyo midowda afrika in ay bixiyaan qayb ka mid ah qarashka ku baxaya calooshood u shaqaystayaasha ku sugan soomaaliya arrinkaas oo u dhigma in uu leeyahay howlgalku ma sii jirayo haddii aan dhibka la wada qaybsan
waxa keliya ee aan doonayo inaan ogaado waa waxa aad ka dhahdeen arrinta ku saabsan geeska afrika gaar ahaan xiisadda u dhexeysa itoobiya iyo soomaaliya iyo isbahaysiga hadda la sameeyey oo ay ku jiraan masar eritreya iyo soomaaliya iyo saameynta uu ku yeelan karo dagaalka lagula jiro al-shabaab
comprendo su preocupación que la compartimos todos no es lo mismo la situación en Somalia que la situación en Sudán pero forma parte de la misma compleja realidad regional que se extiende desde el Sudán hasta Etiopía, Eritrea,
waan fahmayaa welwelkaaga waana mid aan wadaagno dhammaanteen xaaladda soomaaliya ma la mid ahan xaaladda suudaan laakiin waxay qayb ka tahay xaqiiqada cakiran ee gobolka ka jira taasi oo gaaraysa suudaan ilaa etoobiya eritereya iyo soomaaliya midowda yurub wuxuu sannado badan ku maalgeliyey soomaaliya ilo dhaqaale oo tirabeel ah waxaanan taageernay howlgallada milatari ee midowda afrika nasiib darro weli ma aysan suurto gelin inaan xasilinno waddanka si aanan ugu baahan in taageeradan milatari ay sii socoto ciidamada midowda afrikana sooma hoyn guulihii laga filayey taageeradu waxay weli u baahan tahay in la sii wado laakiin waa in aan wada qaybsanno culayska dhaqaale ee jira waana inaan u qaybinno culayska midowda afrika qaramada midoobay iyo midowda yurub arinta kale ee ku saabsan ciidamadii bedeli lahaa atmis weli ma hayno faahfaahin ku saabsan soo jeedintii la sameeyey laakiin marka aan helno waan ka fiirsan doonnaa waxaana si wanaagsan uga warqabnaa baahida loo qabo in soomaaliya lasii taageero sidii aan mar walba u samayn jirnay balse waxaan ka codsanaynaa saaxiibadeenna afrikaanka ah in ay fahmaan in midowda yurub kaligood aysan dusha u ridan karin kharashka howlgalka muddada dheer socday waa in kharashkan ay nala wadaagaan midowda afrika iyo qaramada midoobay mana doonayo in aan wax badan ka dhaho arrinkan
En Somalia la Unión Europea ha invertido durante muchos años muchos recursos financieros y hemos apoyado las misiones militares de la Unión Africana. Desgraciadamente no hemos conseguido estabilizar el país de forma que no sea necesario que esta ayuda militar continúe. Y tendrá que continuar. Tendrá que continuar, pero tendremos que repartir la carga entre la Unión Africana, las Naciones Unidas y la Unión Europea.
kulaylka haysta gaalada yurub iyo qayladhaanta ka timid midowda gaaladaas ayaa imaanaysa xilli reer galbeedku ay fuuqbax dhaqaale iyo burbur dhan waliba ah ay ku wajahayaan dagaalka ka socda yukrain iyo magaalada khaza ee dhulka walaalaha reer falastiin iyaga oo bil waliba gaaladaasi reer yurub balaayiin doolar siiya xukuumadaha yuhuudda iyo yukrain cabsida ugu daran ee hadda haysata dowladaha reer yurub iyo kuwa afrikaanta ah ayaa ah in gaal trump uu jari doono dhaqaalihii faraha badnaa ee maraykanku ku bixin jiray dalalka dibaddiisa howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxamedda ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalle isugu jira dagaal toos ah iyo qaraxa oo ay la beegsadeen cadowga allah ka kala fuliyeen duleedka magaalada muqdisho iyo gudaha degmada xudur ee wilaayaadka banaadir iyo bakool dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadin ah oo lugeynayay xilli ay marayeen deegaanka ceelasha biyaha waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadin ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud dhaawacu waa hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabo maaney maxamed nuur dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo kaasi oo lala beegsaday mid ka mid ah kantaroolada laga ilaaliyo xarumaha muhiimka ah ee maamulka ridada ah ee jubbaland ee ku yaala gudaha magaalada kismaayo kantaroolkani waxaa ku sugnaa ciidamo kenyaan ah waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka tirsan ciidamada kenya ee bartaasi kantarool ku sugnaa waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada kismaayo saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu howlgal ay ka fuliyeen degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ay ku dileen laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee booliis militaro waxayna mujaahidiintu howlgalkaasi qorshaysan kusoo qanimaysteen labadii qori ee ay ku hubeysnaayeen labadaasi askari ee geesyada tawxiidku ay dileen wejiga labaad ee xamlada irshaadul umah ayaa si dadarleh kaga socota wilaayada islaamiga ah ee hiiraana cabdiqani maxamed ayaa inoo sii ambaqaadayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa si dardar leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaana fagaare ku yaala degmada buqa qable lagu gubay waxyaabaha mamnuucaadka ah iyo waxyaabaha dhacay moobeelada shaashada iyo waxyaabo kale oo dhibaato ku ah nolosha qofka muslimka ah sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta fagaaraha ah ka hadlay ayaa kula dardaarmay ganacsatada degmada buqa qable inay allah kaga baqaan waxyaabaha ay ka ganacsanayaan meel aad joogtaba alla ka baq haddii aad habeen joogtid haddaad maalin joogto haddii aad dad la joogto haddii aad keligaa tahay waa in taqwada allah subxaana watacaala qalbigaada ku jirto ataqwa haahuna uu nabiga yidhi qalbigiisuu ishaaray marka taqwadu lebis la qaatana ma aha waxaa weeyaan waxaf laga sheegtana ma aha waa shay qalbiga dega weeyaan marka qof kastoo muslim ah rag iyo dumar inuu rabbiga horta subxaana wa tacaala ka baqo fi sirri walcalaaniyata alla kaga baqo midda kale waxyaabaha munkaraadka ah ee haddu ciidamadu ay soo qabteen oo meesha keeneen intaan la soo qabanin ka hor haddii ilaahay baa naga reebay nabadoon axmed jihaad iyo nabadoon cali abuu caaisha oo goobta ka hadlay ayaa iyagana si weyn u soo dhoweeyey wejiga labaad ee xamlada ka socota wilaayada hiiraan waxyaabaha ummadda waxtarkeedaane sii wada waxaa kaloo mahadcelinaya wilaayada hiiraan oo aad iyo aad gacanta hoos ugu gelisay dadka waxyaabaha dhacay haya oo aqal aqal ama farganacsiga meel walba gacanta geliyeyna waa u mahad celinayaa waxaa la rabaa inaan garab istaagno oon garab istaagno oo annaga qashinka meesha ku jiriya walaalkeenna ku laxa jeclaysana lacagta uga jirto sii dhagrana war hebelow keen bal aan dhahno saabuun iga gad waa fiirina dheydkeeda hadday xunta aniga hoos ii siiye walaalow maxaa kuu haray kan waa lahaa ahaan leeyahay waa in lagu dadaalaa oon la shaqaynaa dadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan allaha meeshan isugu kaanno keenay waayo waxay meeshan kutusaysaa in shareecadii islaamka amaraadkii ka soo baxay meeshan ayaad uga jeedaa waad u jeedaa ummadda waxa meeshan yaalla ee qashinka ah ee ka mida waxyaabihii dhacay walaalayaal waxaan idin leeyahay ganacsatada islaamka ah ee soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka cabsadaano ummaddan ilaahay ayaa irsaaqa irsaaqadooda rabbi ayaa soo dejiyey laakiin ganacsatadu mas-uul ayay ka tahay mas-uuliyad ayaa ka saaran wax ayna naftooda iyo ilmahooda ayna la rabin walaalayaalow waxaan idinka codsanaynaa inaan dadka lagu qaldin oo layska ilaaliyo sidoo kale waxaa goobta fagaaraha ah ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada degmada buqa qable iyagoona ballanqaaday inay la shaqaynayaan lajnada loo xilsaaray fulinta wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ilaahay ajira ka siiya nimanka xisbada waxaan dhihi lahay ka ganacsato ahaan waan soo dhowaynaynaa wakhti walba kontaroolkan ha joogteen ay ka caajisan dadkay dan u tahay annagay dan noo tahay maxaan ku yidhaahdaa ummadda isticmaalaysa ay dan u tahay alxamdulilah maanta waa ujeediin waxaa horteena yaalla tanfiidkii xamladii irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad tanfiidkeeda ayaa maantaan fadhinaa galabta ilaah baa ku mahadsan uma waxaa ku mahadsan dhammaan lajnadii u xilsaarneed alxamdulilah marka maanta alxamdulilah ilaaha mahad iskale haddii ay ummadeenni waxyaalihii dhibaaysay maanta hortayna ay yaaliin haddana diyaar aan unahay haddaan nahay ganacsatada iyo degmada boqa qable in aan la shaqayno maaragtay maxay dhammaan qolooyinka ku shaqada leh in aan u fududayno la shaqayno ayaan diyaar u nahay tan iyo markii wilaayada hiiraan ay ku dhawaaqday in la gudagalay wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas si dardar leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo ee caawna dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu